waxaan jeclay inaan ka hadlo oo xeer hoosaad uu golaha wakiiladu baaskareeyey oo dabeedna buuq badan iyo hadal badan iyo hadalhayn badan iyo culays badan la yimid oo keenay golaha wakiilada markaynu ka hadlayno waa labiyo siddeetan wakiiladaa la yidhaha macnaheedu waxa weeye waxay ka wakiil yihiin dadweynaha macnaheedu waxa weeye qof walba waxaa laga soo doortay degmo doorasho ayaa laga soo doortay oo tiro xadidan oo dada ayaa soo dooratay golaha wakiiladu markuu shiraya ee uu fadhiyo macnaheedu waxa weeye somaliland baa fadhida oo shacbigii baa fadhiya oo shiraya wey sidaasuu mid waliba labaatan kun soddon kun wixii ay hadba tiradu noqoto wakiil kaga noqonayaa ay tahay inuu xilkeeda iyo eedeedaba qaado dabeedna golaha caynkaasa ayaa sharci samaysto xeer hoosaad mariyey dib u habeen ku sameeyey xeer hoosaadkiisii isagoo qalooc ku jiray oo wax shirguddoon la yidhaah oo aan dastuurka ku jirin muddo kusoo shaqaynayay ayuu taagga isku dayay inuu isa soxo waxaan halkan u imideen u hadlayaaye aan idinla hadlayaaye igu mudani waxa weeye ama igu weyni inaan halkan ka caddeeyo inaanay ummadda soomaaliya in ummadda somaliland aanay taageersanayn oo aanay raalli ka ahayn cid kasta oo isku dayda inay sifo sharci darre ah xilka kaga qaado xukuumadda maanta jirta ama dawladda maanta jirta ama tu dambe oo iman doonta ama tu horo jirtay sidaas si la eg ayaanay xukuumadda maanta jirtaa sifo sharci darre ah u hollin karin oo aanay u dooni karin inay waxay doonayso dad ku qasabto ama waxay doonayso ay golaha wakiilada marsiiso golaha wakiiladu wuu ka madax bannaan yahay golaha wasiirada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxay matalayaan shacbigii ma reebana inuu madaxweynuhu guddoomiyaha golaha wakiilada la tashado ama erga ay soo dirteen la tashado ay ka wada hadlaan siday u wada shaqaynayeen waxa reeban oo xaaraan ah waxyaabaha maanta la hadal haya ee socda ee jaraa'idku qorayaan ee websaytyadu qorayaan ee indhagaal la ysaga duweyna la odhanayo guri hebel baa waxaa ku shareeya xildhibaanadii ree hebel guriga madaxweyne ku-xigeenkaa waxaa fadhiya xildhibaano iyo wasiiro maha shaqo wasiirada u taallo maaha gole gole inuu farageliyo maaha golaha wasiiradu xeer hoosaadkiisuu leeyahay macnaheedu waxa weeye iyagaa dhigtay madaxweynaha ugu guddoomiya oo aanay ku shaqaynayaan golaha wakiiladuna waa sidaas oo kale xeer hoosaadkiisuu leeyahay dabeedna dee hanjabaadaha iyo hadalladu waxay ka baxayaanba warbaahinta waxaa laga hadlayaa iyadoo sayladihii ciyaarahee championshipka ingiriisku ay iminka xidhmeen in saylada siyaasadeed ay ka furmeen hargeysa oo dadka ay qaa'imada saaran yihiin oo leeyahy intaasina waa intaa intaasina waa intaa intaasina waa intaas waa tallaabo wax yeelaysa nabadgelyada iyo istiqraarka iyo jiritaanka shacbiga reer somaliland ummaddani umay daban inuu nidaam caynkaasi kusoo baxo waxaanu cambaaraynaynaa oo aanu ka soo horjeednaa cid kasta oo doonta si sharci darre ah inay xukun ku maroorsato ama ku sii haysato warbaahintaa la isu marinayay daani taasi dhicin hadaani taasi dhicin berri sabtida waa la fadhiisanayaa baa la yidhi waa la isdhaarsaday waa la isu hubgurtay golihii wakiiladu wuu fadhiisanayaa laba mid unbaa soo bixi doonta oo ama sidii la sheegayey iyadoo sanka caanif iyo aad ka dareerayaan bay qaar soo bixi doonaan kuwa kalena waxay soo bixi doonaan iyagoo sankooda subageed aad uu ka dareerayo intaas unbaan fiirsanaynaa kamirooyinkaanu ka sugaynaa